waxay ahayd maalin talaado ah kow iyo tobanka sebteembar labada kun iyo kowda dalka maraykanka waxaa gelgelay weerar culus oo ay fuliyeen koox dhallinyaro muslimiin ah oo dareemay in dulligay ummaddooda ku nooshahay aan lagu meyri karin waxaan dhiigka ahayn diyaarado lasoo afduubay ayaa ku dhacay xarumihii ugu waaweynaa ee ka dhignaa astaanta dalka maraykanka sida xarunta ganacsiga adduunka xarunta wasaaradda dagaalka ee bentagon iyo goobo kale oo muhiim ah burburkii dhismayaashii dhaadheeraa ee manhattan ayaa ka dhignaa dharbaxshadii ugu kululayd ee lagu dhufto dhabanka maraykanka ee isla weynadu ka muuqan jirtay marka laga yimaado khasaaraha culus ee weerarku dhaliyeyna wuxuu maraykanku waayey tawaasunkii iyo iskudheelitirnaantiisii argoosiga indhala-aanta ah ayaana noqday waddada keliya ee isku raaceen dhammaan siyaasiyiinta amerikaanka ah madaxweynihii xilligaas maamulayey maraykanka buushka inanka ah ayaa caalamka ka hor caddeeyey inaanu wixii xilligan ka dambeeya furnayn dhexdhexaadnimo iyo meeldhexaad laba saf oo keliyana ay tahay in mid lagu biiro waa safka maraykanka ama safka mujaahidiinta dagaalka uu qaadayana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid saliibi ah
kani waa dagaal saliibiyah oo wakhti qaadan doonaa keliya ma ballan qaadayo in dadkaasi cadaaladda la hor keeni doono laakiin waxaan ballan qaadayaa in cid walba oo ku lug leh weerarada nagula soo qaaday aan soo qaban doonno
جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود
toddobadii oktoobar labada kun iyo kowda waxay diyaaradaha maraykanku duqaymo cadowtooye ka bilaabeen dalka afghanistaan maalmo kadib ciidanka maraykanka ayaa isku fidiyey gobollada dalka maamulkii islaamiga ee taalibaan ayaana loo xog sheegtay muslimiinta afghanistaanna waxaa u soo galay maalmo adag oo uusaadka iyo sahaydu ahaa sabar iyo jihaad labaatan sano oo halgan ah kadib oo guri weliba oo afghanistaan ku yaala huray xubno qaali ah oo ka mid a qoysaskooda si dalka looga xoreeyo shisheeyaha ku soo duulay waxay soddon iyo kowdii agosto labada kun kow iyo labaatanka adduunku markhaati ka noqday in qasab iyo lama huraan tahay in shisheeye weliba oo ku duula dal muslim ah uu maalin ka guuro dalkaas isagoo dullaysan oo liita أفضال يا مثل الصمود ونصيرة الدين المجيد يا مشرق النور الرشيد ومطلع المجد الجديد caruurtii dhashay wixii ka dambeeyey duulaankii maraykanka afghanistaan iyo intii ka hartay aabbayaashoodii mujaahidiinta ahaa ayaa iyagoo faramaran oo allah oo keliya kaashanaya waxay maraykanka iyo xulafadiisa u dhigeen darsi khulaasadiisu tahay in iimaanku legdo qabweynida kooxda yar ee mu'minadda ahna ay allah idinkii ka guulaysanayso cadowga soo duulay sidaba uu horay u sheegay sheekh ayman addawaahiri الماضي التليد يا موطن العز المنيف بمعقل الشمم المشيد يا مفخر الإسلام ردت inkastoo tajrubada jihaadeed ee labaatanka sano ay reer afghanistaan iyo mujaahidiintoodaba kaga hortageen isbahaysiga nato ay u baahan tahay daraasad dheer iyo gorfayn ballaaran haddana waxaannu warbixintan kooban ku soo gudbinaynaa duruusta ugu muhiimsan ee laga faa'iidaysan karo tajrubadaas si ay u noqoto mid muslimiinta kale ee dunida gaar ahaan soomaalida ku dhiirigelisa inay sii wadaan halganka ka dhankaa shisheeyaha soo duulay darsiga koowaad ee muhiimka ah kana mida duruusta ugu waaweyn ee ku jirta tajrubada afghanistaan waa in waddada jihaadka iyo halganku yahay dhabbaha keliya ee ummaddu ku dhowran karto sharafteeda iyo karaamadeeda isagana yurayn karto duulaannada uga imaanaya shisheeyaha kale magacyada iyo astaamaha duwan laakiin ay midaynayso cadaawadda ka dhankaa islaamka iyo muslimiinta labaatan sano oo ay reer afghanistaan la dagaalamayeen maraykanka iyo xulafadiisa wuxuu jihaadka ama dagaalku ahaa dariiqa keliya ee lagu edbinayay soo duuliyaasha sidaas darteed ayay bulshadu u kala tartami jirtay halganka kuray weliba oo soo kacana loo geyn jiray xeryaha tababarada si uu u noqdo nin rag ah oo difaaca karaamada ehelkiisa iyo ummaddiisa darsiga kale ee isaguna ahamiyadda gaarkaa xambaarsan waxa uu ahaa in reer afghanistaan ay u caddayd hadafkaay u dagaalamayaan oo ah inay iska dulqaadaan cadowga qabsaday dalkoodana ka hirgeliyaan nidaam islaami ah waana ahdaafta aanay marnaba gorgortan ka gelin imaarada islaamiga ilaa xitaa maalmihii ugu dambeeyey ee wadahadallada kula jirtay maraykanka waana midka xaqiiqdiisa looga jeedo dunida oo dalka afghanistaan ayaa ku sharafoobay qarnigan inuu yahay waddanka keliya ee si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
ولا تحيد تأملي عزم الأسود ألست من نسل الأسود لا تخطئي درس العلا من أرض أفغان الصمود midnimada iyo in ummaddu ku daba feesho hal hoggaan oo xambaarsan hamiga iyo hadafka ummadda ayaa isaguna ka mid a duruusta laga faa'iidaysanayo tajrubada reer afghanistaan ee labaatanka sano jirsatay intii uu halgankaas socday ilaa iyo maanta oo ay dowlad noqdeen waxay reer afghanistaan dhowrteen midnimadooda taasoo noqotay mid ka mid a siraha duugan ee awoodooda qur'aanka kariimka ayaa tilmaamay in kala tagga iyo furqada ay ka timaado fashil tajaarubta ummadihii iyo dowladihii soo maray dunida ayaana ka markhaati kacday in ummaddu mar weliba oo ay midaysan tahay ay iska difaaci karto cadowgeeda mar kastoo kala tagsan tahayna ay tahay cad nugul oo uu si fudud ku liqi karo cadowgeeda
لحن إذا أنشدته ملأ الفضاء من الرعود الأسد تنشد لحنه والأسد في شكل الجنود لحن إذا أنشدته ملأ الفضاء من mid ka mida ma'aatirta iyo abaalka ay reer afghanistaan ku leeyihiin muslimiinta waa ilaalintii iyo difaacii ay difaaceen muhaajiriinta ay ka mid ahaayeen mashaa'ikhda kale ah sheekh usaama bin laadin iyo sheekh hayman addawaahiri allah u naxariistay hogaamiyihii imaarada islaamiga ee mulla moxamed cumar mujaahid ayaa gaashaanka u daruuray dalabkii ameerikaanka ee ahaa inuu soo wareejiyo sheekh usaama bin laadin ama ka saaro afghanistaan qabooynadii buush iyo kooxdiisa ayuuna ku waajahay iimaan raasikh ah qisadan wafaaga ah ee wahalyeygeydu yahay mulla moxamed cumar mujaahid ayaa mudan in lagu qoro biyo dahab ah waana qiso taariikhi ah oo qof weliba oo muslim ay habboon tahay inuu dhuuxo abaal wanaaguna wuxuu ka mid yahay iimaanka sidaba uu sheegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa ina xusna alcahdi min aliimaan بشائر عودة سطعت بأضواء البنود سطعت بأضواء
لقد قدم أمير المؤمنين الملا محمد عمر رحمه الله بصبره وصدقه وثباته وجهاده المتصل wuxuu amiiruulmu'miniin mulla moxamed cumar jihaadka uu la galay gaalada isla weyn ee shuuciyiinta iyo saliibiyiinta cilmaaniyiinta ah ku soo bandhigay suuradda uu leeyahay qofka mu'minka ah ee allaah tala saaranaya iimaanka uu xambaarsan yahana isaga sara marsiinaya adduunka iyo liidnaantiisa waxaadba mooddaa in iimaanka caqiidada iyo towxiidka uu ka dhimbil qaadanayay hadalka allaah ee ah ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أذكر أني كنت مع الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وزاره إخوة من الإمارة الإسلامية waxaan xusuustaa anigoo la jooga asheekh usaama bin laadin inayna soo booqdeen walaalo ka tirsan imaarada islaamiga ah oo sida farriin ka timid amiiruulmu'miniin mulla moxamed cumar mujaahid raximahullah oo odhanaysa haddii afghanistaan ay dhagax-dhagax iyo geedgeed u gubato kuma dhiibayno cadowga wuuna ka dhabeeyey hadalkaas allah u naxariista eh أن أفغانستان لو احترقت حجرا حجرا وشجرا شجرا فلن نسلمك للأعداء وصدق رحمه الله